bayaan ka soo baxay shir ay isugu yimaadeen hoggaanka xarakada shabaabul mujaahidiin iyo walaadda gobollada kana koobnaa toban qodob ayaa waxaa diiradda lagu saaray dhammaantiis arrimo masiiri ah waxaana ka mid ah boobka lagu hayo khayraadka soomaaliya waxaa bayaanka lagu caddeeyey in madaxda dowladda federaalka ay shaqo ka dhigteen xarashidda khayraadka soomaaliya iyagoo u gacangelinaya shisheeyaha xarakada shabaabul mujaahidiin waxay shaacisay inay si adag uga soo horjeedo arrintan dadka ku lugta lehna ay la xisaabtamayso waana kan sheekh muuse cabdi caraale waaliga gobolka banaadir oo akhriyey bayaanka ka soo baxay qodobkaas heshiis walba oo lagu xaraashaayo khayraadka badda berriga iyo hantida guud ee dalka waa heshiis waxba kama jiraan ah oo aan lahayn tix iyo taabagelin toona waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab caddaynaysaa inay la xisaabtami doonto cid weliba oo kulug leh heshiisyada baadilka ah iyo qandaraasyada lagu boobaayo hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed sidoo kale waxaa bayaanka shirka ka soo baxay ummadda soomaaliyeed loogu caddeeyey cadaawadda turkiga iyo dhibaatada uu ku hayo ummadda soomaaliyeed waxayna xarakadu cod dheer ku sheegtay in xukuumadda ankara aysan maanta waxba ka duwanayn dowladaha kirishtanka ah ee ku soo duulay soomaaliya afar in xukuumadda riddada turkiga aysan waxba ka duwanayn saliibiyiinta xabashida iyo gaalada shisheeye ee dalka ku soo duulay sidoo kalena ay waajib tahay in lala dagaalamo lagana difaaco xadgudubyada ay ku hayso khayraadka iyo madax bannaanida dalkeenna dowladda turkiga ee maanta jirta waxay caan ku tahay inay wax walba ka hormariso maslaxaddeeda dhaqaale iyadoo aan marnaba ummadaha ay boobayso hantidooda u eegaynin islaamnimo dhanka kale waxay caan ku tahay xulufaysiga reer galbeedka iyo labawajielannimada madaxweynaheeda wuxuu fagaarayaasha ka sheegaa inay ka xun yihiin waxa ay yuhuudda ku hayso falastiin haddana waxay qalabeeyaan ciidanka yuhuudda ee gumaadaya muslimiinta